wallahi hadda wararka aan hayno wuxuu yahay in maaragtay dowladda ruushka ay runtii putin markuu hadlay wuxuu yidhi maaragtay intaan dhacday dhibaato uma keeni karto dad waxaa loogu talagalay inay dhibaatayso xiriirka soo fiicnaanayo ruushka iyo turkiga marka hadda waxaad moodaa labada dowladood oo turkida iyo rushkaba runtii mas-uuliyad weyn bay iska saareen sidii xiriirkooda ay maaragtay no ay u wanaajin lahaayeen waxay ku xirnaan doontaa siday sheegeen wararka kale sida hadda xiriirka dambe oo ay wada yeeshaan oo ah sida baaritaanka lagu sameyn doono ninkan yaa ka dambeeyay hadduu yahay qof shaksi asaga keligiis go-aan iska gaaray oo askariga wax dilay ama qof maarkino ururo kale ku xiran ama dawlado kale ay wataan marka xiriirka meesha wixii kasoo baxda iyo inta lug ay ku leedahay hadday lug ku leedahay dowladda turkiya laakiin uma malaynayo dowladda turkiya runtii waxay ku noqotay fajac weyn waa gartay haddii marka dilkaas uu yahay mid xiriir la leh waxa ka dhacaya dalka syriya iyo mashaqada ka taagan aleppo ma la dhihi karaa waxa ay muujin doontaa in dalalka ruushka iyo iiraan iyo turkiga oo kale ay ay ku fashilan yihiin ilaa hadda in mowqif cad oo midaysan ay ka yeeshaan arrinta syriya saddexda wadanba waxay kala leeyihiin danooyin aada u kala duwan nimanka kan maaragtay iiraaniyiinta hadda waxaa dagaalka shiicada ayay meesha ka wadaan ruushkana wuxuu aada u taageersan yahay syria isagoo cabsi maaragtay ka qabo in argagixiso fara badan oo ka timid wadamada chechnia oo kale wadankiis ku noqdaan marka turkidana dana gooni bay ka leedahay meesha iyada naftooda taageersana asad laakiin waxaad moodaa hadda inay maarkino isku afgarteen ay runtii umuto in ay arrinta tan ay soo afjaraan intaan madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump loo dhaarinin waxaan waxaad waxaad ka warqabtaa oo kale in maanta ay shirkii ee golaha wasiirada uu ka bilaawanayo dalka rushka oo saddexda wadan oo ay kuma runtii ay rabaan inay arrintan iska soo afjaraan si deg deg ah laakiin ka sokow inay doonayaan inay arrintan soo afjaraan waxaad la socotaa in ruushka uu dabada hadda ka riixayo ama uu taageersan yahay bashaar al asad turkida oo kale marka la eego oo xubin ka ah ururka nato waxaay ku mashquulsan yihiin oo keliya sidii dagaalka kurdida ay maaragtay u wajih lahaayeen iyo in amniga dalka turkiga aanay wax saameyna ku keenin kurdiyiinta marka maxaa laga filan karaa ayay kula tahay natiijada shirka hadda ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee moscow ka socda muxuu noqon doonaa ma isku soo dhowaan doonaan horta fiiri waxaad moodaa meesha markaad fiirisid wadamada shiraay waxaa ka maqan haddaad fiirisid westiga dhan wuu ka maqan yahay maraykanka wuu ka maqan yahay yurub way ka maqan tahay wadamada golfiga sida sacuudi arabia iyo khadariyiinta iyo golfigoo dhan iyaga naftooda oo maaragtay mucaaridka taageersan meesha way ka maqan yihin marka meesha waxaad moodaa guul adag ayaa usoo hooyatay maaragtay madaxweynaha putin oo rabo taageerida uu taageersan yahay waxaa waaye in maaragtay uu influence weyn ku yeesho maaragtay arrimaha bariga dhexe iyo adduunyada sideeda kaleba marka taa ayaa horta khasbaysa inay isku soo dhawaadaan sidaad sheegtay waxa waaye saddexdooda marka maadaama ay noqdeen maarkino saddexda hadda ugu waaweyn oo u muuqato inay guushi iyaga maaragtay aleppo iyo guusha syria gacantooda ku jirto inay runtii ay ay sii dedejiyaan intaan maamul cusub oo maraykanka u imaan taa ayaa hadda runtii ay ay aada ugu mashquulsan yihin dabcan maraykanka laftirkiisa haddaan eegno waxaad moodaa dagaalka isis inuu si weyn dabcan u taageersanaa marka laga hadlaya syriya laakiin haddana waa kala duwan yihiin mowqifyada ruushka iyo maraykanka iyo iiraan oo kale marka la eego marka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka inkastoo hadda kala guur lagu jiro maxaa isaga laga filan karaa ayay kula tahay siduu ku wajihi doonaa xaaladda syriya horta waxaad fiirisaa marka ugu horey siyaasadda obama markaan ka hadalno ee arrimaha syria siyaasadda obama arrimaha syria waxay tahay in aysan runtii oqoonin qoladii ay taageeri lahayn markii qolooyinka iyaga ay tababareen oo mucaaridka ah kulligood waxay ku isis sidaa darteed dowladda maraykanka waxay hoosha weyn mashquul iskaga dhigtay sidii isis ula dagaalami lahayd ninka kan hadda donald trump la yidhaahdo marka ugu horeysa fikrad gooni ayuu maaragtay ka qabaa rushka wuxuu ku mashquulsan yahay sidii xiriirka isagii rushka ay u wada shaqayn lahaayeen isku soo dhaweyn lahaayeen sidaa ka warqabtay wasiirka arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay nin oo aada putin ay isugu dhow yihiin marka ma u maleynayo in dowladda maraykanka fikrad ka duwan fikradaha hadda oo donald trump oo siyaasadda ku galay mid ka duwan oo arrimaha dibadda inuu la imaan doono oo kasoo horjeeda rushka marka runtii laakiin waa nasiib darro sidaa aad aad hadda maanta aan ku aragnay iyo shaliba berlin waa magaalo runtii aada oo maaragtay muslimiin fara badan ayaa degan soomaaliyaa degan dad fara badan oo maaragtay oo siiriyiin ah ayaa sanadkii lasoo dhaafo keligii ku dhowaan hal milyan qofood ayay qaabishay naagta oo chancellarka ah haddana ku socota inay maaragtay doorashadii sanadka soo socda inay mar labaad ay isa soo sharxdo ama issharxdayba runtii dhibaato weyn ayay ku tahay muslimiinta waddankaa ku nool waayo hadda waxaa loo arkayaa oo siyaasadda hadda socota ay tahay in wax walbo haddii nin muslima uu gafgalo in muslimiinta dhan loo saaray